wallahi walaalow xaalada gobolada jubbooyinka aad iyo aad bay ufiican tahay wax hadda dhibana ma jiraan dhacdooyin marmar iska dhac waa jiraa nimankii nabadiidka oo damarmar maxay tahay meelo wax ka sameeyana waa jiraan laakiin hadda inta badan ismaayo iyo nawaaxay leeda ilaa soonahan afmadooba maabeen dhaweed mar ay wax ka dhaceen waa jireen oo dagaal ay kusoo qaadeen weerar kusoo qaadeen wax hadda oo waana la iska caabiyey oo sida ay usoo weerareen hadda ay u guushay rabeen ma ayna gaarin marka amniga aad iyo aad buu fiican yahay wax hadda dhiboo ka jirana ma jiraan xaaladaha isku dhaca marmarka oo hade meelahay wax ka sameeyaan ma ogi hadda xaseel oo dhiba ma jiraan kismaayahan hadda joogna kismaayahan amnigeeda hadda waxaan umalaynaya sida badan oo laga warqabo meelaha ugu wanaagsan inay tahay aad iyo aad bayna ufiican tahay amnigeeda iyo iyo inta hadda jubbooyinkaan ka warqabna hadday jado tahay iyo hadday halkan tahayba hadda wax dhibaato oo jubbaland xaggeeda ka jira oo dhibaato a ma jiraan
degmada afmadow waxaa la leeyahay weli xiisada ayaa jira rag madaxa oo maamulka degmada kamid ahaana qaarkood ayaa al-shabaab ay gacanta ku dhigeen arrintaa wax ma kala socotaan
waa jirtaa habeenka hadda weerarka dhacay hawadii ka dambaysay niman soo galeen nin oday bayna la baxeen laba nin bay la baxeen laakiin labadiina nin dhalinyaro ah markii dambe way daayeen sidaan hadda ka warqabo nin nabadoon ah oday bay la baxeen odayaasha dhaqanka kamid ahaa marka ninkaasna hadda sida nagu maqaala ah degmada jilib bay geeyeen marka haddana adigu amnigiisa iyo waxaysiba hadda waa laga warqabaa oo maxay toy hadda nabadiisu qabaa ayadaana gacanta ku haya marka wax dagaal lagu qabsaday maaheene guri xaafada niman iska jooga odaygaas nabadoonka lala baxay waa jirtaa arrinta iyada arrinta wey maxaa marka ninka odayga lagu magacaabaa maxaase hawshiisu ahayd oo uu ka shaqaynayay isagoo de haddii aad la socotaan
odayga magaciisa waxaa la yidhaahdaa cali bashiir baa la yidhaahdaa saalax saalax bashiir baa la yidhaahdaa nin oday oo dhaqan dhaqanka kamid a buu ahaa sama doonada madow odayaasha loogu jecel yahay buu ahaa marka marka horena adigu degmada jamaam iyo afmadowba deegaanka labada meelba waa udhexeeyey saalax bashiir marka nin oday oo dhaqani buu ahaa nin hadda oo maxay tahay ciidanana ma ahayn nin dhalinyarana ma ahayn nin oday oo dhaqanka kamid a buu ahaa hadda nimanka waxaba la dirinayaanba dadkii soo jireenka ama birmajeedadaada la dirinayaan oo maxay toy ama ay leeyihiin hadduu shir ka qayb galo ama uu ka hadlo waxyaalaha wacyigelinta ummadaba waxaa laleeyahay muftid baa tahay oo hadda waad ogtihiin waxay dadka ay la dirinayo waa dadkaa taqaanaan oo maxay ahayto birmajeedada wey maana odayga hadda inuu ninkaasi inuu nabad qabo oo degmada jilib lagu hayo dadkooga tanyadi kaga soo warramay dinku jilib maadaama maamul al-shabaab uu ka jiro
waa laisku dhex jiraa dacarada waa laiska warqabaa iyagana nagama wardaa nimanka nagana kama warleyn waa laisku xidhanya shacabka waa iska warqabaa marka maxaa loo haystaa baa laleeyahay ninka hadda
ninka waxaa loo haystaa oo ay ku haystaan ayaa la weydiinaya laakiin anaga wuxuu anaga agtanaga ka ahan baan sheegkana ayaga waxay ku haystaan waaba waa wax kale haddaad meesha ka warhaysaan oo si haddaad noo sheegtaba ada ku war la-ayn maxaad ogaateen in loo haysto
daayigu waxay leeyihiin maxay tahay wacyigelinta bulshada iyo nabadda iyo waxaasuu karagi jira wax ka weyn hadda ku sheegaya ma jiraan nin hadda qori qaatay oo dagaalamayana ma ahayn nin oo hadda alxamdulilahi meelo kale iyo tagayna maahna degmada afmada inta muddo a joogay nin hadda mas-uuliyad hayana maaha dhaqankaa wax u ahaa maahane waad waad garanaytaan oo nimankaan ninkii maalin maxay tahay ummadda wax u sheego ama wacyigeliyo ayagu wuxuu agtooda ka yahay mustad buu ka yahay
walwaatahay haddaan geesta kale ku weydiiyo dabcan afmadow waxaa ku sugnaa maamulka jubbaland iyo maaragtay ciidamadii amniga soomaaliyeed waxaan aada la isu weydiinaya hadda sida ay ku fududaatay in al-shabaab ay soo galaan oo rag ay wataan oo iyagoo nool ay la baxaan shacabkii deegaanka qaarkood arrintaa bal haddaad noo cadayso maxaa sababi kara bay kula tahay
asmada horta degmooyinka waaweyn oo muhiimka oo jubbaland ama jubbooyinka ayay kamid tahay asmadow iyo jamaama iyo iyo jiliba asmadow marka maadaama ciidamada jubbaland ay joogaan ciidamadu xarooyin bay degan yihiin magaalada guri walba hadda ciidan degano guri walba lagu ilaaliya male amnigana wuu sugnaa hadda tuugo intu guri uu soo dhaca buu wuxuu doono samayn karaa ama bam tuuri karaa marka ma aha in guri walba ciidan degan yahay ma aha in magaaladii amna la-aan tahayna maaha marka dhacdo dhici karta waaye in haddii ciidanka cawada u gaaro ciidanka station buu ku jiraa difraaciisuu ku jiraa de shacabkana nin walba gurigiisuu degan yahay dadkina waa la yaqaano nin walba gurigiisaa la yaqaano hadda wixiina waa magaalo gobol u dhiganta oo degmo weyn weeye afmadow